raado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan si kastoo noo maqlaysaan kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado maantana waxaa ugu dooroon dowladda maraykanka oo faahfaahin ka bixisay duqayn ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose maamulka jubbaland oo sheegay inay ka tashanayaan qodobada ka soo baxay shirka magaalada dhuusamareeb dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday in la mamnuucay jaadka laga keeno dalka kenya waa jaadka la keeno dalka iyo dab ka kacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhegaystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu door korroon warka duhur ee raadiyaha cadaado goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duurnimo jimcaha taariikhduna ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha sideedaa sannada labaatan labaatan iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaasoo fidsan maamulka puntland ayaa guula ka sheegtay dagaal ka dhacay gobolka bari oo maamulkaasi uu kula dagaalamayay maalmihii dambe kooxaha daacish iyo sidoo kale al-shabaab waa dagaal khasaare geystay waa dagaal khasaare kala duwan geystay ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka galgala iyo ballikhadar oo gobolka bari halkaas ay ku yaalaan salligyo ay leeyihiin ciidamada maamulka puntland dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo gaadiida oo ay lahaayeen ciidamada puntland waxaana dagaalkaasi ku geeriyooday hal askari oo ka tirsan ciidanka puntland halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen taliyaha ciidanka kommandosta maamulka puntland ee b m b f baari salaad axmed ayaa sheegay in ciidamada ay iska difaaceen weerar kaga yimid dhinaca xubnaha xubno ka tirsan ururka al-shabaab islamarkaana ay khasaare gaarsiiyeen waxa uu sheegay in ilaa toban dagaalyahanan dagaalyahan ay ku dileen ama ay ka dileen al-shabaab sidoo kalena ay nolosha ku qabteen xubno kale oona intaa raaciyeen hadalkiisa in ciidamada puntland ay ku jiraan feejignaan amni ama dhanka ammaanka la xidhiidha
weerar bay waxay ku ahaayeen adigu ballikhadan iyo galgala aagaasay weerar ku ahaayeen weerarkooda xogtii baa la helay ciidamadii baa ka hortegay iyadii baa la weeraray ilaa toban kilomitir baa la eryoorayay adigu waxaa hadda gacanta lagaga hayaa maxaabiis ningaada meydkooda ilaa toban baa la arkay qoryaa laga hayaa ilaa kow iyo toban howlgalladiina waa sii socdaan oo waa sii soconayaan haddii danka ilaahay ka dhig iyo leelleelba ilaahay ka raaciyey marka waana soo bandhigeynaa haddii danka ilaahay ka dhig dagaalkaas wuxuu ka dhacay habarhagoog habarhagoogle waxa weeye dhinaca koonfurta bay waxay ka xigtaa galgala adiga xaqiiqadii anigu aan kuu sheegayo aan wax beena kuu sheegayn hal askari baa wax nagaga dhintay hal askarina dhaawac weeye wax kale oo uu
warar ee kusoo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayga dambe dhegaystayaal dagaalkaasi ka dhacay gobolka bari ee maamulka puntland faahfaahinno dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal ka dhacay gobolka gado ee koonfurta soomaaliya wararka ka imaanaya gobolka gado ayaa ku waramaya in dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo al-shabaab uu ka dhacay gobolkaasi waxaana kasoo baxaya warar kala duwan dagaalka ayaa sida la sheegay waxa uu ka dhacay degmada baardheer ee gobolka gado iyadoo dagaalka uu socday muddo saacada dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku soo qaaday sida la sheegay saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin baardheere dad goobjoogayaal ayaa sheegay in maqlayeen rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen weli ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi waxaana dadka deegaanku ay sheegayaan inaan la ogeyn ama la ogaan karin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka dhex maray ciidamada dowladda ee ku sugan baardheere iyo al-shabaab saraakiil ka tirsan dowladda ayaa sheegay in iska difaaceen weerar al-shabaab uga yimid waxayna intaa ku dareen inaysan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray ciidanka dowladda balse waxay sheegeen in khasaare gaarsiiyeen al-shabaab oo weerar ku soo qaaday saldhigay kaga sugan yihiin degmada baardheere al-shabaab weli kama aysan hadin dagaalka la sheegay inuu ka dhacay gobolka gado mana jirto cid madax bannaan oo saraakiisha ciidanka dowladda oo xaqii waa cid ka madax bannaan saraakiisha ciidanka dowladda oo xaqiijinaysa khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay maamulka jubbaland ayaa ka hadlay ama warmurtiyeed ka soo saaray shirkii magaalada dhuusamareebe maamulka jubbaland ayaa ka hadlay warmurtiyeed ay xalay soo saareen madaxda ka qaybgalaysa shirka dhuusamareeb tri oo ay ka qaybgaleen qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish maamulada jubbaland iyo puntland ayaa ka maqnaa shirka iyadoo shirkaasna laga soo saaray warmurtiyeed ayaa waxay ka hadleen ama kaga hadlay maamulka jubbaland madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulkaasi maxamuud sayid aadan ayaa sheegay inay kasoo tashan doonaan go-aanka laga soo gaaray ama lagu soo gaaray dhuusamareeb wuxuuna sheegay in madaxda maamulkaasi uu ugu horeeyo madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe ay si wadajir uga tashan doonaan wixii ay ka dhihi lahaayeen warmurtiyeedkaasi jubbaland iyo puntland ayaa ka maqnaa shirka waxaana xusid mudan in tiro dhowr jeera ay codsi loo diray si ay shirka uga qayb noqdaan waxaana ugu dambeyntii shirka laga soo saaray warmurtiyeed weli wax war rasmiya kama soo bixin labada maamul ee shirkaasi ka maqnaa maamulka gobolka banaadir ayaa kormeeray ciidamada howlgallo kala gedisan ka wada magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya kusimaha duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda mudane axmed xasan iimaan gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud cumar cali cabdi iyo taliye ku-xigeenka guud ee qeybta booliiska gobolka banaadir ayaa kormeer ku tegay degmooyinka dhaca dhanka galbeedka gobolka banaadir kaxda dharkale iyo wadajira kormeerka kusimaha duqa ayaa ujeedkiisu ahaas u koorgelidda ama si ay ugu koorgalaan xaaladda amni iyo dhaqan gelinta qorshaha lagu dardeergelinayo sugidda amniga caasimadda maamulka gobolka banaadir iyo saraakiisha amniga ayaa wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ku booqday ciidamada booliska oo garab ka helaya maamulada degmooyinka kuwaasoo si wadajir ah u wada howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda ugu dambeyn kusimaha duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay inay sii socon doonaan kormeerada lagu tegayo degmooyinka magaalada muqdisho si loo dhiirigeliyo ciidamada ammaanka iyo shacabka islamarkaana looga wada shaqeeyo sugidda ammaanka caasimadda soomaaliya dowladda maraykanka ayaa faahfaahin ka bixisay duqayn ay ka fulisay gobolka shabeellada hoose war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaana africom ayaa lagu faahfaahiyey duqayn dhanka cirka oo maraykanku ka fuliyey gobolka shabeellada hoose qoraalka africom ayaa lagu sheegay ciidamada maraykanka oo kaashanaya saaxiibadooda soomaaliya oo ay shalay oo ku beegnayd labaatankii bishii sideedaad sannadda labaatan labaatan ay duqayn dhanka cirka ka fuliyeen meel u dhow degmada kuntawaare ee gobolka shabeellada hoose islamarkaana ay la beegsadeen goobo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab sidoo kalena duqayntaasi aysan khasaare ka soo gaareen dad rayida weerarkaasi ayaa maraykanka waxa uu sheegay inay ku dileen xubno ka tirsana al-shabaab sidoo kalena ay ku taageerayeen ciidamada dowladda soomaaliya ee dagaalka kula jira al-shabaab sida uu sheegay madaxa howlgallada ciidamada maraykanka ee africom generaal john taylor taliska maraykanka ee africon iyo howlgalayaashooda caalamiga ayaa sheegay inay aqoonsan yihiin in xasiloonida soomaaliya aan lagu gaari doonin qaab militari oo keliya balse ay u baahan tahay inay sii inay siiso fursad dadka soomaaliyeed maraykanka ayaa inta badan duqeyno dhanka cirka ka fuliya koonfurta iyo bartamaha soomaaliya isagoo sheegay inuu ku dilo xubno ka tirsan ururka al-shabaab hase yeeshee mararka qaar duqeymahaasi waxaa waxyeela ka soo horgaarta dad rayid ah oo iyagu waxba aan galabsan weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka duhure raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahertisood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado halka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudugna aad nagala socotaan muujada f m kalarkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic eber magahertise dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in laga mamnuucay dalkeena soomaaliya keenista qaadka oo isagu dhibaato badan ku haya dalkani dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadashay mowqifkeeda ku aadan diyaaradaha dalkeena qaadka waa diyaaradaha dalka keena qaadka kuwaas oo dad fara badan oo soomaaliyeed ay ka ganacsadaan maareeyaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin ayaa sheegay marraba aysan soomaaliya aysan soo geli karin diyaaradaha sida qaadka islamarkaana dowladda soomaaliya ay mamnuucday in dalka la keeno jaadka waxa uu sheegay in dhowr jeer hawada soomaaliya ka celiyeen diyaarado jaad siday sidoo kalena ay qabteen jaad lagu soo dhexqariyey alaabo kale oo dalka la keenaya islamarkaana ay gubeen sidoo kale waxa uu sheegay maareeyaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin in duuliyihii ama bayloodkii isku daya inuu soomaaliya soo geliyo diyaarad sida jaad uu weyn doono laysanka ama ruqsadda ama ruqsadda duuliyanimo hadalka oo hadalka maareeyaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin ayaa ku soo aadaya xilli guud ahaan soomaaliya si caadi ah loo keeno jaadka islamarkaana lagu iibiyo suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warkii duhur dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkii cumar suxayfa anigoo sharmaarkaan oo idinla socodsiinaya intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaan allah ruuxii jecel inuu warar runayo helo akhbaar raad leh raadiyaha cadaadood dhagaha ugu raaxay rajatada ayaa jooga iyo saxafiyaal roone xigmad loo riyaaqiyo waxay riixayaan adrar ra'yi caafimaad qaba ayay soo rujinayaan hadba waxay rucleeyaan ratiga meesha loo rare raas baahan reeraan dab shidan raxan abaa reebtay ruux dhibaata haysiyo maskiin raashinku u gooyi cuuryaan rafaadaashadiyo ruux indhaha waayey ayuunbay rakaalka u dhisteen siinka raaraca eh hadba waxay u raadshaan wixii raasamaal gale raamaale dhuumoodle iyo ceelka raxanreeble raas kambooni ilaa raas casay rigada boosaaso raaga ceelle xara dheere iyo ramaska buuhoodle rugta gaalkacyood iyo ilaa raqadii ceeldheerta riyaad iyo taniya rooma iyo gobolladii ruushka meel kastaba rafiiq baa u jira ruux madaalo ah runti sheeg ayaa soo tabshiyey ceeb midaan rabin riyadiisa